dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunia nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kas wadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa idaacadda himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa kaalinta qorayaasha soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarinta afka hooyo waxaa inala fadhiya laba qoraa qadar cabdi cabdulaahi iyo farxiye muxiidiin yuusuf dhanka farsamada waxaa ka hagaya yaasir iyoome soo saaristu waa maxamed qadar tabintuna waa aniga oo ah axmed haadi afku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummad mideeya waa hanaan sahla in xiriir la isdhaafsado laysna fahmo iyada oo la adeegsanayo weero qoraal ah kuwa hadal ah ama astaamo gaar ah dadka luuqadaha u gaaroobay waxay rumaysan yihiin in afku maro heerar kala duwan sida carruurnimo dhallinyaronimo iyo gabow afkeenna hooyo wuxuu dhallan yahay wax ka yar nusqarne marka loo eego inta uu qoran yahay xilli uu u baahnaa barbaarin iyo gacan ku-hayn ayuu agoon iyo rajay noqday markii uu waayey dowlad horumarintiisa u taagan da'yaraantii ayuu ku curyaamay waxaa dool ku soo galay kuna milmay afkeennii erayo luuqado kale ka soo xaradhaafay ka sii daran macnihii erayada qaar ee afka ayaa laga weeciyey habkii saxnaa kuwa waxaa loogu dhawaaqaa si laxni ah waxaa sii dheer habqoraalka erayada oo noqday jaantaa rogan afku waa wax naga wada dhexeeya ilaalintiisa qofba kaalin ayuu ku leeyahay haddaba qorayaasha soomaaliyeed waa maxay dowrka ay ku leeyihiin horumarinta afka hooyo waxaana la rogrogaya martideenna qadar cabdi cabdulaahi iyo farxiye muxiidiin yuusuf maxamed qadar ayaa waraysigan aragti wadaagga ah la yeeshay aad baa umahadsantaha waan ku dhowahay adiga iyo idaacaddaba waa idiin mahad celinaya fursada qaaliga ah inoo siiseen inaan ka qayb noqono barnaamijka maanta walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkan kaswadaagna aad iyo aad bay runtii sharaf iigu tahay soo dhoweyn kadib farxiyo ayuu hordhigay dowrka ay qorayaashu ku leeyihiin horumarinta afka hooyo mar kale aad baa umahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay dhallinyarada qoraaga ah ee sanadihii u dambeeyeyba soo shaacbaxay isku dayay inay sameeyaan ama soo bandhigaan hal abuurkooda waxay ka qaateen kaalin mugle horumarinta afka hooyo sababtoo ah afka waxyaabaha suurtogelinaya inuu sii noolaado waxaa qayb ka ah in la qoro oo dagaalo laga sameeyo iyo in mar walba la isku dayo in dhallinyarada lagu baraarujiyo qiimaha afka uu leeyahay marka waxaan isleeyahay qoraalada iyo dhagaaladii u dambeeyey ee dhalintu sameeyeen waxay kaalin mug iyo miisaanle ka geysatay nooleynta kobcinta xoojinta iyo ilaalinta afka hooya qadar adigana tan iyo burburkii dowladda afkeen wuxuu la kowsaday runtii burbur badan oo dhibaatooyin badan baa lagu hayay si gaara afafka qalaad baa runtii dhibaato ku hayay markii xaaladii laga soo gudbay waxay noqotay warniyo afkii yaa u cida marka dhallinyaradu waxaan isleeyahay waxay haayeen kaalinka koowaad ee runtii badbaadiyey intii hadhaaga ahayd afka runtii maantana soo gaadhsiiyey meel laga taaba qaadi karo ama meel maaragtay halkii hore hore looga sii qaadi karo marka waxaan isleeyahay dhallinyaradu isbedel weyn bay ku sameeyeen oo haddadanba waxaad arkaysaa marba mar ka dambeysa in afkii la fudaydinayo oo halkii hore uu joogay mahe yani halka fiican la gaadhsiinayo taasina runtii waxay noo tahay horta dhallinyaradu waxay tahay in lagu bogaadiyo weliba ay de dadaalkan hore usii wadaanoo marba mar ka dambeysa waxay kusii kordhiyaan adduunka afka iyagaa iyagaa fudaydiya waa aragtay luuqadda carabiga waxaa la dhaha kaalinta saddexaad bay ku dhacday sababta ugu dhacdaynama wax kale maahee lama fudaydin waa sababta ingiriisiga iyo luuqadahan kale marba marka dambeysa loo fudaydinayo si fudud ay dadku u liqi karaan marka luuqadeenuna waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo oo dhallinyaradu ay mar walba halabuur cusub afka dhexdiisa ay kusoo kordhiyaan oo lagu fudaydinayo si maaragtay adduunynuhuna inoola qaato dhallinyaraduna ay runtii ay de maaragtay lagu dhiirigeliya afkan marka waxaan isleeyahy dhallinyaradu runtii way wadaan geediga meel fiicanna runtii way way keeneen waa tahay markana farxiyaan ku laabanaya farxiyo waa sidee hab ilaalinta shuruucda iyo naxwaha afka ee qoraayaasha da-da yar runta marka laga hadlo waxaa jiro qaladaad fara badan oo dabcan haysto dhallinyarada ugubka ah ee barbilaagu ah inay sameeyaan dhagaalada kala duwan waxa ugu wacanna waxay tahay in aysan jirin meelo si rasmiya ay uga ambaqaadaan ama ay ka helaan ee, la talin iyo maxaa la yidhaahdaa waxbaridba qaladaadkaas jirana dabcan waxaan isleeyahay waxa ugu waaweyne qasbayo taas weeye in maaragtay qofka markuu ee, cusub yahay uu rabo inuu wax hal abuur sameeyo ee, sida aynu ka warheynana dugsiyadeenii hoose dhexe sare ma jirin ee, dhismo rasmi ah oo lagu soo baray ee, dhalinta rabto inay wax qorato dabcan qofkina waxaa ku jiro ee, hami baa ku jiro ah inuu hal abuur sameeyo wax soo saaro wuxuu isku dayaa marka intii awoodiisa ama karaantiisa ah inuu sameeyo halkaasna waxaa kasoo baxaya qaladaad badan oo la xiriiro dhanka qoraalka ah marka ciladahaas faraha badan ee inta badan dhallinyarada kusoo laalaabanayo ee waxaan isleeyahay waa aqoon darada ee dabcan ka haysata dhanka qoraalka iyo inaysan haysanin mar walbo garab maaragtay ay ka- ku gaashaantaan oo ay ka helaan ee dhiirigelinayo in maaragtay wax badan laga ho- hoga tusaaleeyo oo laga saxo
Een, waa tahay qadar adna maxaad ka leedahay een, hab ilaalinta shuruucda iyo naxwaha ee afka ee qoraayaasha da- qoraayaasha da-da yar Ee, saa ay farxiya sheegtay horta waan la qabaa in qaladaad badan uu ku jiro qaladaadka badanna waxaa keenaya oo aniga kuu sheegay waddankeenu burbur buu galay Ee, burburkii ee, dhallinyaradu waxay la koobsadeen wax walba isagoo de ay burbur yihiin afkuna uu burbur yahay Ee, uguma iman yacni wax diyaarsan ama yacnihii afkeenii oo dee naxweed diyaarsan loo sameeyey kumay soo qaadan dugoobyo waxbarashada oo dee goobihinii waxbarashada jaaba jaaba ahaaba xataa oo waxaynu hayn dad iyagu iswaday oo dee la soo kacay ee, burburkana hadba sidii iskaga riixayeen marxalad soo gaadhay Ee, taasaa waxay sababtay marka in dhallinyarada qalinkoogii uu aada u awood darnaado ama uu itaal darnaado itaal daridana waxaa keenaysa baan leeyahay aqoon darida keenaysa laakiin ee, hadda waxaa jira dadaalo runtii arrintaasi wax looga bedelayo oo yacnihii aqoon dhallinyarada loogu sameynayo ay afkooga maaragtay ay mar walba ka horumarinayaan taana waxaan isleeyahay ee, afka waa la waa la naaxiyaa yacni halkiisa ma taagnaado marba ma qalinkuna waa la koriyaa qalinku eh, hadba saad wax ugu darayso imika qofka qoraaga ah ee qalinka qaatay baa dareemi kara Eh, waxaa laga yaabaa hal shalay toolay anigu waxaan qoray hal buug baan qoray shalay siduu qalinkaygu ahaa waxaa laga yaabaa inaan maanta ahayn taana waxaa keenaysaa yacni inuu qofkani horta uu marka ugu horeysa xirfad u helo Eh, dhaliisha laftirkeeda ee dhallinyaradu ay kala kulmayaan qalinkoogan itaalka daran eh, waxay runtii ka helayaanba inay de wax ka dhiman ay ogaadaan waxbaa ka dhiman qof walba qof walba dhammays maaha waxbaa ka dhiman waxaa ka dhiman si uu usoo raadiyo horta waa marka ugu horeysa waa inuu qalad galaa marka waxaan is leeyahay way jiraan dhaliilo badan oo qaabka naxwaha iyo isku xidhka afka soomaaliga laakiin u baahan hadda inaynu maaragtay dhalinyar iyo waayeelba inaynu u istaagno horumarino
Een, waa tahay farxiyo een, ma jiraan marka caqabado aad la kulanto xilliga aad een, dhigaalbugeedka aad ku guda jirtaan ama aad ku guda jirto ee aada weyn runtii waxaa jira caqabado waaweyn oo indhaha laga daboolan karin waa marka ugu horeysa eh markuu qofka wax isku dayo uu sameeyo wuxuu u baahan yahay wixiisii wax ka tabaftira tusaale buug baa qortay buugga intii awoodaada ah karaankaagii baa isugu geysay dabcan waxaa u baahan tahay waxaa u baahan tahay garab istaag baa u baahan tahay oo in lagaa tafaftira u baahan tahay in lagaa tala siyaa u baahan tahay in wax badan lagaa caawiya u baahan tahay marka runtii marka laga soo tago naadiyaasha iyo eh, akaademiyaasha hadda sanadihii u dambeeyey aan dareemayay in eh, kobac fiican ay sameeyeen oo ay qeyb weyn ka qaadanayaan eh, yacni dhisidda iyo tifaftirka iyo waxyaabo badan oo aan isleeyahay waayuu u dambeeyey xal xal buu u noqday dhalinta marka laga reebo runtii ka hor waxaa jiray dhibaatooyin fara badan aniga nafteyda markaan kasoo qaado buuggii ugu horeeyey iskudagii ugu horeeyey saddexii tobankii oo ahaa runtii eh, niyajab aan ka qaaday inaa waayey cid iga tafaftiro oo talagelin iga siiso baan dib uga dhacay waxaa dhacday inaan toddobiiyi tobankii mar labaad aan isku dayo inaan wax qoro qoraalka toddobiiyi tobankii aan sameeyey kadib markaan helay eh, cid i caawiso tafaftir aan u helo oo dhiirigelin iyo aan u helo eh, talasiin aan u helo waxay iga saaciday inaan qoraalka halkaa maaragtay eh, ka- kasii laba jibaaro oo maaragtay wax cusub sanad walba aan ku fikiro inaan eh, wax cusub soo saaro marka runtii we- way jirtaa ciladahaasoo dabcan indhaha lagama daboolan karo waana wax inta ugu badan aan isleeyahay eh, bahda wax qorto ama dhalinyarada eh, si si gaara dhalinyarada ugubka ay hadda soo baxayso way haysataa sidoo kale runtii waayihii dambena waxaa jiray tartan fara badan oo ragga iyo dumarkaba isugu jiro waxaa u malaysaa hadda qoraalka in qof kasta uu jeclaysanayo inuu buug soo saaro ama yacni uu samaysto dhigaal marka baraarug fiican baa jiro runtii aan indhaha laga daboolan karin waxaana ugu wacan oo aan runtii aad iyo aada uga mahad celinaya si gaara eh, naadiyaasha eh, ka taagan eh, si gaara caasimadda gobolka banaadir naadigii ugu horeeyay laga aasaasay magaalada walaalkay qadar maanta gudoomiyaha u yahay waxay ahaayeen dadkii runtii suurogeliyay inay helaan dhiirigelinta dhallinyarada dabcan iyo kuwii ka dambeeyo guud ahaan buu istaagay badbaadinta afka hooyo
waata marka qadaran siinayaa qadar dhankaaga maxaad ka leedahay marka xilligaad wax qoraysoo kale ma jiraan caqabado aada la kulanto haddaad nala wadaagi karto horta walaal waxaa jirta marka ugu horeysa caqabada horta talo in la hesho Eh, waa waxa ugu waaweyn ee aada u baahan tahay marka ugu horeysa aad wax qorayso Eh, taladuna runtii waa aada bay muhiim ugu tahay markaad wax qorayso Eh, maxaad qoraysaa horta waxaad qoraysa in lagaa tala siiyo oo waxaad muhiim u ah Eh, haddii aanad markaa fahamsanayn waxaan aad qorayso iyo meesha aad geynayso aanad fahamsanayn waa caqabad inteeda leh anigu saddex baan u qaybinaa marka qofku marka ugu horeysa inuu talo helo haddana uu toosin helo kadibna uu tiirin helo saddexdaasiba runtii caqabad ayay ku ahaayeen ayay ku yihiin dhallinyarada Eh, waa taladii in la siiyo oo qofkii marka ugu horeysa waxaan uu qoray tala laga siiyo waa laba in qofkan la toosiyo oo lagu idhaahdo habkaa haddana marka wixii uu soo qor habkaa u qor habkaa u qor oo tafatirkii iyo wixii ay soo hosgelayaan sida ay hadda farxiya sheegtay Eh, iyo in haddana la dhiirigeliyo oo la tiiriyo oo qofkani wixii uu qoray ee uu de intaas soo sanno uu soo raadinayay xogha in uu helo yacni haddana in lagu dhiirigeliyo saddexdaa qodobba runtii waxaan dareemayay caqabad inay ku tahay dhallinyarada haddii aanay helin oon laga shaafinna ee, waxay halis ku tahay horta kow qalinka waayo qofku markuu waayo saddexdaa qodob meeshuu doonuu la maraya waa gaari yacnihii dee uu go-ay bregiyo meesha la doono maaragtay lala- lala marayo marka waxaan aaminsanahay ee, saddexdaasaa muhiim u ah saddexdaasaana dhallinyarada caqabad u ah Ee, saddexdaasina insha allah haddii alla waxaan dareemayaa sanadahan ugu dambeysay kobcii naadiyada inay wax badan iska bedeleen waayo wax badan baa ururay yacni dadkii aqoonta u lahaa afkaa ururay waxaa ururay ee, dhallinyaradii aqoon raadiska ahayd baa ururay yacni marka ay ururaan dadka aqoonta raadinaya iyo dadka aqoonta siina aqoonta siinaya waxaa fududaanaysa ee, in maaragtay hawshii si yaroo fudud loo galo ama si fudud caqabadii looga gudbo marka waxaan isleeyahay maalinba maalinta ka dambeysa waynu kasii qurux badnaanaynaa
waa tahay een, farxiyo een, dabcan waxaad sheegtay inaad caqabad la kulanto markaad dhigaal dhiga- dhigaal buugeed samaynayso marka een, yaad kala kaashataa marka caqabadahaas Ah, alxamdulilah horta wax badan baa isbedelay sidaan ah, hordheci hadalkaygaba aan ku sheegay Eh, maanta waxaan isleeyahay waxaan haysanaa fursado runtii eh, dahabiya oo aan indhaha laga daboolan karin Eh, isku midna ma nihin oo qofka markaad marka ugu horeyso ee aad wax sameynayso eh, runtii waa indho laadahay laakiin markaad wax isku daydo kadib eh, waxaa hubaala shalay wix lagaa saxay maanta inaan lagaa saxin oo aad cashirka baranayso Eh, isbedelka na- nafaheena ku yimid eh, waa- waa- waxaan isleeyahay waa midda koowaad ee caqabada looga gudbay maadaama wax badan oo maaragtay eh, wanaag ah ay kusoo kordheen qoraalkeena iyo waxqabadkeenaba midda labaad waxaan helaynaa hadda maanta eh, goobo aan awood u- awood u leh eh, inaan wax ku tafaftirano waxaan helaynaa dad na talageli eh, naga- aan ka talagelino waxyaabaha aan sameynayno oo na wacyigeliyo waxaan helaynaa goobo aan kusoo bandhigano hal abuurkeena oo maaragtay runtii aan isleeyahay waxay sare usii qaadi kartaa kobaca ay sameynayaan dhallinyarada maanta marka waxaa jiro fursado badan badan badan oon shalay dabcan naga dahsoonaa ee, waxyaabaha ugu- dadku ugu badan ee runtii aan kala kaashanana waxay tahay dadkaan isleenahay ehel bay u yihiin arintan ee, inooga horeeyay qoraalka ee, runtii leh ee, maxaa la yidhahdaa qubaro oo aan aaminsanahay haddii ee, aynan ayaga heli lahayn awood uma inaan yeelanayn inaan hore usii socono dabcan dadkaas baan kala tashanaa iyo cid kastoo dabcan aan ku tuhmeyno inay arrinkan eh, naga saacidi karto sidoo kale waxaan helnaa fursado aan tababaro ku qaadano oo runtii aan isleeyahay waxay qayb ka tahay eh, horumarinta iyo siyaadada waxyaabaha aan sameynayno qoraalkeenana uu kusii qurux badnaanayo marka maanta waxaa runtii jiro fursado aada u qurux badan waxaa jiro eh, eh, yacni kalsooni fara badan oo oo xitaa inagii waxaa la yidhahdaa safar ninka aga horreeya laga horeystaa waxaan maanta awood u leenahay dhallinyarada cusub ee hadda soo baxaysa ee qoraalka ugubka sameynayo inaan ugu yaraan qaladaadka shalay annaga aan galnay aan ka saxno inaan wacyigelin siin karno inaan tilmaamo hoga tusaale inaan u noqon karno aan dhihin karo aan dhihi karno meesha iyo meesha uga hagaaga walow aan isleeyahay fursadda annaga miyana helin shalay laakiin maanta waxaa runtii eh, jiro eh, indhaqaad fara badan baa jiro waxaan runtii u nahay tusaale kuwa naga dambeeya eh, waana wax ammaanteeda iyo maaragtay runtii bogaanteeda mudan
waa tahay een, qadar een, waxaa jira marka dhaliilo een, la xiriira habqoraaladiina oo adiguba aad qirtay iyo farxiyaba een, marka taa marka maxaa ugu wacnaad is leedahay Ee, qofkan kolley waa dareemi kartaa Ee, markii isagoon aqoon waxa keenaysa horta aqoon darri baa keenaysa inuu qofkan horta waxaan aanu aqoon u lahayn Ee, sidoo kale waxaa keenaysa ee, iyada laftirkeedu oo iyaduna caqabad ah ee, in dhallinyarada laftirkoodu aanay maaragtay xog badan ama raadin ama raadintuna ay ku yartahay taa laftirkeeda in dhallinyaradu ay maaragtay ay ku baraarugaan Ee, waxyaabahaas oo dhan ee, waxaan isleeyahay labada qodob baa runtii saldhig u ah inuu qofkani intuuna yacni aqoontii raadsan inuu la degdego oo uu yacni hawshii uu hore u galo iyo in aqoon yari ay ka hayso oo isagoo aqoon yacnihii daanu isleeyahay hawshan meesha doonta la mar marka aniga kula gaadhigu hadduu geer leeyahay hadduu bilaabriig yahay meesha doonu kula maraya marka gaadhiga ee, waxa muhiim ah ee, waxa keliya dee qoraalku ku saxmaana waxa weeye waxaan horta inaad aqoon u leedahay marka waxaa saa ay farxiya sheegtay ee, maanta waxaa jira fursado badan baa jira oo runtii ka qurux badan kuwii hore annaga fursadihii aan maaragtay aan aan weynay wax maanta wax haysta dhallinyarada hadda xataa waxa waaye araga annagaa waaye araga xataa oo waaye araga wixii maaragtay og wixii maaragtay shalay aan kusoo qaldanay waxaasoo dhan og marka fursadaha ay maanta haystaan runtii kuwii hore way ka bilaadhay ee goobo waxaa jira maanta fara badan oo lagu soxo qalinka lagu soxo ee, lagu koriyo kuwaasaa jira oo maanta diyaarsan Ee, waxaan isleeyahay marka ee, fursadahaasi ee, dhallinyaradu inay ka faa'iidaystaan ayaan horta farta ku taagi lahaa oo aan u tilmaami lahaa qaladaadkana walaal waxaasaa keeni waata farxiyo ee, dhankaaga marka maxaa is leedahay waxyaabaha marka taa ugu wacan oo qaladaadkaa soo celcelinaya Eh, runtii horta dhaliisha eh, labaa loo qaybiyaa Eh, dhaliil wax saxda iyo dhaliil wax dumisa waxaan isleeyahay ka soomaali ahaan waxaan ugu badan dhaliisha wax dumisa Eh, maanta markaad intaa wax qabato tusaale buug aa soo saarto eh, tobanka qof ay kula soo xiriirto waxaa laga yaabaa inay ku niyo jabiyaan oo yacni hankaaga wax badan dhaawacaan qofka waa ogub eh, wuxuu sameeyey iskuday waxaa la yidhaahdaa iskudaygu wuxuu ka wanaagsan yahay iskuday la-aanta qof aan wax qaldin waxba masaxo sida sunnada ah dabcan marka dhaliilaha inta badan dadka ka yimaada waxaan isleeyahay waa kuwa ugu ba-an ama ugu badan ee qofka hankiisa baabi'iya laakiin haddii dhaliishu ay tahay ee, qoraalkaaga waxaas iyo waxaas baa ka qaldan meelahaas meelahaas baa ka qaldan ee iska sax ama dadkaa la kaasho waxaan isleeyahay waa wax qoraaga ama qofka hal abuurka leh ee ka saacidayso inuu wax qurux badan soo saaro laakiin maanta markuu inta qof kula soo xiriiro ku yiraahdo wixii aa qabatayba wax kama jiraan Ee, waxyaabaha inta badan runtii aanan dareennay ka mid tahay oo si gaara yacni noo soo wajaha markaan howl qabanno oo dadku inta badan waxa ay howshaadi waxay ka dhigayaan ee, yacni waxa waxay ka dhigayaan aan macno badan lahayn dhaliisha qoraayaasha haysata waxa weeye oo runtii ayadana aan indhaha laga dabooli karin laablakaca wax la yidhaahdo oo waxaa laga yaabaa baasha in laga dhigo suuqa tartanka Ee, qofka siduu walaalkay qadar ka dhawaajiyey isagoon baaritaan sameynin oo tusaale waxyaaba laysaga baahanya waxay tahay markaa rabto inaad wax qorto Ee, kow inaad go-aanka qaadato ah inaad wax qorto labo inaad ka fikirto waxa aa qorayso waxa ay yihiin oo waxaa laga yaabaa qof qof kastoo inaga mid waxbuu ku wanaagsan yahay tusaale ee, aniga shaqsiyadeeda inta badan arrimaha qoyskan wax ka qoraa haddaan isku dayo maanta inaan siyaasad ka hadlo ama ganacsi aan ka hadlo ee, waxaan aaminsanahay inaanan macno badan soo kordhinin ama wax badan ka sameynin waxaa fiican marka qofka kow inuu ogaado horta waxa uu ku fiican yahay maxaa ku fiicantaa wax ka qori kartaa oo beri haddii su-aal lagaa weydiiye aad ka jawaabi kartaa labo waxaana laftirkeedu inuu baaritaan ku sameeyo uu buwaag badan ka aqriyo ee, yacni baxsi fara badan uu ku sameeyo midda saddexaad wixii markuu qoro kadib intuusan suuqa keenin ama bulshada uu la dhex imaanin inuu u raadiyo tifaftir inuu u raadiyo talo iyo wacyigelin iyo waxyaabo badan Ee, runtii waxyaabaha ee, xasuusta igu leh waxaa ka mid ah in buug dhan oo aan qornay oo muddo dabcan waqti ah qaatay in mararka qaar laba boqoloo beej lagu dhaho boqol ka mid a waa kansal dib u laabo oo waxyaabaha looga baahan qofka qoraaga inuu dulqaad u yeesho maadaama qaladaad badan uu asaga adiga markaa wax ee, yacni qofka uu wax qabanayo yacni wuu isla sexan yahay laakiin markii talagelin uu sameeyo waxa uu- waxaa soo baxayo qaladaad fara badan in laga soxo marka waxaan isleeyahay dhallinyarada ee, ugubkaana waxaa haysato ee, laablakac fara badan baa ka jiro waxaa u malaysaa mararka qaar in tartan iyo waxyaabo lamid a ee, qofka uu ku fikiraya hebel baa waxbuu qoray qor taa laakiin waxaa ka macno badan ee, in wax tayo leh oo wanaagsan oo bulshada nacafi u leh inuu maaragtay soo saaro waxaana tusaale kugu filan ee, markaad inta buug yar qorto bulshadu kalabar ay ku tiraa buuggaaga waan ka faa-iidnay waxaa awood u yeelan kartaa in aad wax kale soo saarto ama aad hore usii socto laakiin haddii kaagii horeba maaragtay uusan macno badan soo sameynin ama falcelin fara badan aada aada ka helin waxay ka dhigan tahay in qaladaad badan uu jiro marka tal ahaan marka waxaan soo jeedinayaa in dhalintu qaladaadkoodana ay qirtaan oo ay qaataan waxyaabaha runtii la yaab kale waxaa ka mid ah mararka qaar qofka markaad isku daydo inaad wax u sheegto inuu ku arko inaa cadow tahay cadow ku tahay oo yacni su-aal markaad tiraahdo waxaa la yidhahdaa safrinkaaga horreeyaa laga horeystaa markaad tiraahdo yacni meeshan way qaldan tahay waxaa ka bedel inuu ku arko inaad yani uu ku arko inaad suuqa aa u diidan tahay oo aada cariiri ku tahay waxyaaba noocaas way jiraan oo runtii anisle dhaliilaha qoraayaasha uwibka haysata bay ka mid tahay dabcan dhaliisha bulshada xaggeeda nooga imaatana taa xaddi ma leh marka si labadaba xal loogu helo waa in qoraayaashuna ay qaataan qaladaadkooda oo waxyaabaha lagala talinayo ay fahmaan bulshaduna waa inay noqoto dhaliishooda mid wax saxda markan qadaran kusoo laabanaya qadar waxaad isla qirteen inay jiraan markaa caqabado haysata qoraayaasha da-da yar marka haddii uusan buuggii marka helin tafaftir shuruucda iyo naxwaha ahba marka saameyn intee leg marka ayuu ku yeelanayaa marka horumarinta afka hooyo walaal saameyn badan buuggan dad badan baa akhrisanaya waxaa la rabaa jiilba jiilka ka dambeeya inuu gudbo ayaa laga rabaa marka buuggan runtii inaad adigu ilaaliso intaanu jiilka dambe u gudbin adigay muhiim tahay waayo waa taariikh hadhaysa buug waa waa yacni wixii la qoraa qurumahadhee muxuu hadalnee qiimo leeyahy yacni waxaan waa wax hadhaya marka waxaa hadhaya waxaa mar walba qurux badan inaad yacni qurxiso waayo ilmihii jiilkii dambe haddii ay u tagaan haddana buug yacnii aan habaysnayn ama naxwihiisu diyaarsanayn waxaa dhacaysa tiimka yacni jiilka dambena inay dumaanba dhacaysa oo yacni ay qaataan shuruucdan ay qaataan marka waxaa jiilka loo gudbinaya mar walba waxa waajib horta in la ilaaliyo waayo dee waana idiin sheegay wax walba waxay leeyihin dhigaal ummaduba dhigaal bay leeyihin innaguna kuwaasaynu ka midnahay waxaynu ummaddeena iyo jiilkeena dambe u dhigaynana waxay nooga baahaynaan maanta howlgelin oo aan ka shaqayno oo aan maaragtay qurxino si jiilka dambe a u helaan dee maaragtay wax wanaagsan waxa weyne laga dadaalaya waxa weeyaan afkan in la ilaaliyo horta afkan in la ilaaliyana qof walba mas-uuliyad baa ka saaran kuway naga dambeeyana mas-uuliyad baa ka saaran inagana mas-uuliyad baa naga saaran waxaanaad maaragtay maanta qoreysana waxaad u gudbinaysaa waxa weeye waa wax aada u gudbinayso dee ubadkaaga iyo wixii ka dambeeya aad u gudbinayso sidaa darteed haddii aad adigu maanta yacnihii aada ku ciyaarto oo aad yacnihii waqti gelin weydo oo aada ilaalin weydo waxay ka dhigan tahay kaa dambeeyana shuruucdana kula raacaya markaa marka ugu horreysa horta waxaa muhiim inoo ah dhammaanteen ilaalintani aada bay muhiim noogu tahay walaal aada bay muhiim noogu tahay oo waxay noogu tahay waxaan dee waa baadisooceen oo waxaynu dadka kaga duwannahay marka haddii baadisooceen iyo waxaynu dadka kaga duwannahay leexjeclay naga qaban weydo oo leexjecladaasi yacnihii aynu ku dhowran weyno ku ilaalin weyno wuxuu noqonayaa wax maaragtay si basiida ku burburo oo dunidu afkay fudaydisa mid walba duni walba aad arkayso yani waxay isku dayaan marba mar ka dambeysa inay fudaydiyaan haddaan inagu marba mar ka dambeysa ku ciyaarno halkeynu gaarhaynaa yacni waxaan u malaynaya inayna jirin meel aynu gaarhayno marka waxaa waajib ah horta marka ugu horeysa waxa aynu dadka kaga soocannahay ee aynu inagu leenahay inaynu sidii aynu u ilaashana horta falogeed qabano marka waxaan isleeyahay waa waa mas-uuliyad weyn oo fashil ka iman karo britoole haddii aan la ilaalin
redio himilo boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kas wadaag ayaan ku guda jirnaa toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa kaalinta qorayaasha soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarinta afka hooyo martiduna waa qadar cabdi iyo farxiyo lama filaan maxay tahay saameynta afeed ee markaa ka dhalan karta haddaanan buug uusan helin tafaftir xagga shuruucda iyo naxwaha
runtii saameyn xoog badan baa ka dhalan karta waxaan isleeyahay inta ugu badan qadar baa ku nanuxsada qaralaha siiyo saameynta runtii la tilmaami kara la taaban karo waxaa ka mid ah afku wuxuu leeyahay xeerar buu leeyahay qoraalkuna dabcan xeerar buu leeyahay xeerarka qoraalka haddii qofku uusan aqoon badan u lahayn oo tusaale ereyo ereyadu qaar baa laba dhaca shaqalada laftirkooda qaar baa yacni meel aa a ka rabta haddaa oo ka dhigto macnihii uu isbedelayaa oo lagaba yaaba inay noqoto wax kale noqoto marka runtii xeerarkaas oo aan isleeyahay haddaan laysu jaangooyn oo aysa fahmin dhallinyaradu waxaa dhumaya waxaa dhumaya wanaagii quruxda afka uu lahaa waxaa jirta oraahan lahaa oo leeyahay afkiisa nimaan oqoon akhriskii qoraalka sixin ku anbay afqalaad dhibaatooyinka hadda maanta sida gaarka baraha bulshado kale naga haysto waxaa ka mid ah qofbaa wuxuu soo qorayaa wuxuu soo qorayaa saaxa iyo ba saaxiib ka wado ma oga inuu shaqalo meesha muhiim u ahaa uu ku lumiyey waxaa kaaga sii daran oo taa kasii xanuun badan in laysku lifaaqo xarfihii soomaaliga iyo xarfihii ingiriishka laysku lifaaqo oo yacni ay ka dhigteenba wax iska caadiya qofka oo maanta ay caadi la tahay oo mararka qaar qof dhan oo fariin kusoo dira waxaa arkaysaa fariintiisa inaadaba fahmin meesha ay u socoto marka runtii eh, waxaa ku dhumaya quruxdii afkii uu lahaabaa dhumaya waxaa lumaya eh, habkii ama hanaankii luuqadda u samaysneed baa lumaya siduu qadar sheegana waa waxaan waa dhigaal haraya berito marka haddii jiilka naga dambeeya ay arkaan dadkii ka horreeyay sidii wax u qorayeen halkaas unbay tusaalaha kasii qaadanayaan marka waxaa fiican dhallinyaradu inay baraarug fara badan sameyso meelaha ugu ba-an ee maanta aan isleeyahay runtii afka wuu ku baaba'ay ama wuu kusii dhimanayaana social mediaha kow ka ah baraha bulshada waana meelaha aan isleeyahay dhibaatada ugu ba-an ama yani qaladaadka ugu ba-an wuu ka jiraa xataa maanta haddaa isku daydo inaad ka hadasho yani eh, ay adag tahay in runtii eh, eh, isbedel uu ka imaado marka eh, tal ahaan waxaan soo gudbinayaa in horta dagaalka halkaas laga soo bilaabo oo laysku dayo eh, in baraha bulshada waxaa sababtoo ah baraha bulshada waxaan waxaa ku jiro eh, dadyo kala duwan baa ku jiro marka si afkeenu u qurux badnaado iyo luuqadeenu ay tayadeeda iyo waxa ay lahayd ee, usoo usoo qurux badnaato waxaa wanaagsan in aada looga baaraandego si gaara waxaan arkayay mararka qaar ee, bahda suxufiyiinta oo kale markay qoraalada isticmaalayaan oo kale ee, in aada loogu dacaayadeeyo oo layihahdo adoo suxufiya ama qof qoraaya arka hadduu qoraalka qaldo yani waxaa laga yaaba qofka kale ee caadiga ah inaan sharci lagu qabsan laakiin qofka saxaafadda ee ku jira ee suxu- suxufiga ah ama qofka qoraaga ah waa waa waa yani waa la beegsanayaa oo calaamasaal inta la saaraa laleeyahay adoo qoraa ah ama adoo suxufiya sidee ku dhacda tusaale markaan kuusoo qaado waxaa laga yaabaa in maanta war-saxaafadeed ama iisheeg eh, war uu soo jeedina yani soo gudbinayo qofka suxufiga waxaa laga yaaba inuu soo qoro ciidamada xoogga dalka oo isku daya inay s- eh, yani weerar ku qaadeen meel hebla ama yani wax noocaasa marka ereygii xoogga hadduu halgaa ka ka tago waxay noqonaysaa ciidamada xooga dalka yani meeshaas waxaa ku lumaya halkaa xaraf ee meesha ka maqan wuxuu luminayaa macno dhan dabcan eh, keeni karta in ciidamadina aflagaado loogu geysto dabcan quruxdii eh, qoraalkuu lahaana uu ku lumo Eh, waxaa arkaysaa gabar ay ugu qoran tahay eh, degan dabcan waxay ka rabtaa gabar degan laakiin markii ay intay ga-di ka tagtay xarifka hore ada ahaa e e ka dhigtay waxay noqotay dagan gabar dagan oo dabcan wixii doona laga samaysan karo marka waa dareemi kartaa waxaa jira erayo badan badan oo maanta markaa dib u raacdo ee aad dareemayso qaladaad fara badan inay ka jiraan marka eh, runtii sida labadaa tusaalaha aan usoo qaataba waxaa dhumaya quruxda afka u lahaa waxaa dhumaya eh, hanaanka iyo iyo tiirarkii iyo garbihii ay ku taagnaayeen qoraalka marka aad bay muhiim u tahay inaan wax badan badan badan iska saxno waana sababta runtii eh, shalay waxaa laga yaaba marka aan baraha bulshada wax kusoo qorayo inaan waxaan raba iska soo qor laakiin maanta waxaan fiirinayaa meesha shidka uu ka gelayo meedka yani hakadka uu ka leeyahay meesha joogsiga mudan wax badan baan iska ilaalinaya saas baana runtii waxyaaba aan isleeyahay faa'iidada ugu waaweyn in qoraalka iyo dabcan saxaafadda lagu soo biraba qayb ayay ka tahay
waa tahay een, markan khadar ayaan siinaya een, khadar dhankaaga waaye maxaad is le- marka maxaad is leedihiin waad soo kordhiseen tan iyo bilowgeennii dhigaalada
Ee, walaal wax badan baan isleeyahay waad soo kordhiseen Ee, waxaan kuu sheeg- waan anigii mar dhaweyd ku lahaa maanta halkii la taagnaa shalay maanaan taagnin oo anigu shalay markaan yacnii buugga qorayey waxaa laga yaabaa inaanan helinba talooyin iyo tusaalooyin iyo de yacni waxaan maaragtay tilmaam ka dhigtaba laakiin maanta ee, waxaa jira xanuumo waaweyn baa jira oo runtii annaga laftarkaygu aan cilmiga ka qaadano Ee, waxaa jira kuwo yaryar baa jira oo runtii iyaga laftarkooga adeegayaal ah oo anagu qayb aanu ka nahay Ee, w- kuwaasoo dhan ee, maanta waxay ka shaqeynayaan waxa weeyaan waxa weeyaan arrimahan akhriskii qoraalka iyo sidii loo nooleyn lahaa afkaba sidii loo nooleyn lahaa marka fursadda ugu weyn ee aan runtii maanta aan is leeyahay ee, dhalinyaradu way ka shaqeeyeen waxa weeye in maanta meel walba aad ugu tegeyso dad urursan oo yacni isku kaashada inay arrinta ka shaqeeyaan Ee, sidoo kale laftirkooga hadda diyaar u ah marba mar ka dambeysa inay wax wanaagsan kusoo kordhiyaan afka oo laft qaar baa ku riyoonayaba inay cilmi baarisi ka sameeyaan afka oo waa waxyaabahan maanta aan isleenahay waa la gaaray guulaha la gaaray shalay waxaa la taagnaha aan saxno Ee, maanta waxaan isleeyahay wax badan baa saxmay maanta haddana waxay taagan tahay warniyo maxaan cilmi baaris ku samayn karnaa ee u baahan afka yacni qaybtaasi qaybtaasi qaybtaasi iyo ereyadaas iyo ereyada iyo ereyga hebelkaas Ee, waxaan isleeyahay dhalinyaradu ee, waxay soo kordhiyeen dhowr fursadood bay soo kordhiyeen kow ee, dhiirigelinta oo awalkii hore qofka qoraaga ah haddii uu buuggii uu qoray oo uu shaqo geliyey oo howl adag geliyey ma una helaynin in buuggii yacni meeshii ugu habbooneyd uu la tago sida inuu subandhig sameeyo ama waxyaabo noocaas maanta taasaa u fudud oo wuu- ninka dhallinyarada isagoon hal doolar ka bixinba waxaa laga yaabaa in bandhigiisi si qurux badan ugu dhaco waa waxyaabaan isleenahay maanta waa way way soo kordheen Eh, sidoo kale waxaa iyaduna soo korodhay dhallinyaradii laftarkooga inay ka soo baxaan dad ku bartay sida yacnihii naxwaha iyo waxaan bartay oo maanta iyaga laftarkoogu diyaar waa weliba si fudud u saxaya dhallinyaraduna waa fursad kale waayo dee qofka dhallinyarada sida u shaqeynaya waxaa laga yaaba qofka da-dii inaan u shaqeynayn marka waa fursadaha kale ee soo kordhay in dhallinyaradii laftarkoogu dhexdooda ay wax bartaan marka waxaasaan isleeyahay waxaas oo dhan baa soo kordhay maantana maxaa lagu hamiyayaaba meesha taalo oo aan isleeyahay iyaduna way soo kordhay waxaa lagu hamiyayaa waxa weeyaan mustaqbalka dhow bal afkan in layskugu yimaado meel dhexe oo lagu ilaalin karo yacni dhihid iyo dhigaal buu leeyahy dhigaalkiisu wuxuu u baahan yahay qaab saxan oo layskugu iman karo dee lahjadaynu kala leenahay lahjadaha kala duwan marka laga imaado in wax gaara afkii lagu qoro qaabkii afkii lagu qoray lahjadii lagu lahjadii lagu qoraya in la isweydiiyo marka waxaasoo dhan baa maanta imid afkuna maanta waxaan isleeyahay wuxuu leeyahay mustaqbal wanaagsan iyo runtii rajo wanaagsan oo lagu ilaalin karo maadaama dee dhallinyaradu ay yihiin dhalinyaro soo koray oo maanta soo kabcaya maskaxaan iyo caqli ahaan
waa tahay khadar waa mahadsantahay waxaan u gudbayaa farxiyo n farxiyo n maxay tahay waxyaabaha aad soo kordhiseen iyo waxyaabaha aad ku tahmaysaan mustaqbalkaba Eh, mar kale aad baa umahadsantaa walaalkay runtii waxyaabaha la soo kordhiya indhaha laga daboolan karin waxay tahay dabcan qofkii hal buu qoray wax uu soo kordhiyay qofkii laba qoray saddex iyo afar gaarsiiyena runtii wax wanaagsan buu soo kordhiyay Eh, in dhigaalo noocaasoo keyd ah oo u hara jiilka naga dambeeya iyo mustaqbal dabcan mustaqbal ifan ay noo noqdo Eh, waxay tahay waxyaabaha aan soo kordhinay waxyaabaha dabcan la soo kordhiyay waxaa ka mid ah in maanta fursado badan ay jiraan oo yacni naadiyaal fara badan weliba la tartamayo oo sanad walbaba naadi cusub oo aan isleeyahay weliba wax gaar ah oo kii kale ka duwan ama hal abuur gaara inuu la yimaado waxyaabaha soo kordhay ka mid tahay waxyaabaha soo kordhay runtii aandhaha laga dabooli karin waxaa ka mid a bandhigyada oo s- wixii toddobiiy tobankii ka- ka horeeyey runtii ma jirin bandhigyo eh, aada u waaweyn ma jirin waxaa laga yaabaa laba bandhig saddex bandhig laakiin maanta magaalo kasto iyo degmo kasta waxay u tartamaysaa inay qabato bandhig buug oo runtii aan isleeyahay waa tartanka ugu qurux badan iyo fursadaha ugu qurux badan ee maanta eh, dabcan qoraayaashana ay heli karaan oo ru- waxyaabaha soo kordhay oo aada ku wanaagsan waxaa ka mid ah in la sameeyo maktabado fara badan oo u malayso akhriska in lagu tartamayo oo deegaan kasto iyo tuulo kasto iyo meel kastoo runtii maanta eh, dad yacni caqli iyo garaadle ay joogaan ay ku tartamayaan inay ka hirgeliyaan waxyaabaha soo kordhay oo oo yacni aadka u muhiimka ah oo ka qayb qaadanaya isdhexgalka eh, bulshada isgax- isdhexgalka eh, dhallinyarada ka qayb qaadanaya soo kordhay waxyaabaha soo kordha waxaa ka mid ah in dhallinyaradu fursado fiican haystaan oo maanta qofka dhallinyarada ah hadduu magaalada muqdisho buu kusoo bandhiga codsiyo fara badan uu ka helayo gobolada eh, dabcan eh, ku tirsan dalka uu uu helayo in yacni meelo badan laga soo codsado buuggiisa uu baaho waxyaabaha soo kordhay runtii aan indhaha laga daboolin karin ayay qayb ka tahay Eh, sida walaalkii qadar ka dhawaajiyey fursado badan baa jiro maanta oo qofka dhallinyarada ah uu haysto oo shalayba wax badan aada u malayso in eh, innaga markaan xilligan wax soo bilownay dib loo eego ee aynaan heli jirin laakiin maanta Eh, innagaba aan nahay dadkii yani tusaalaha nool eh, dhallinyaradu ay yani kusoo he- kusoo herin karto marka runtii intaas oo faa'iido ah baa jirto soo kordhay waxyaabaha lagu taamay ee aan isleeyahay dhallinyarada si gaara eh, dadkan arrimahan qoraalka ku jiro ka guuxaya waxaa ka mid ah in la helo eh, goobo s- lagu sameeyo cilmi baaris oo afka la xiriirta in la helo eh, kulamo dhallinyarada min gobol ilaa tuulo isaga timaado oo dabcan ka wada tashato eh, qiimaha afkooda leeyahay sida maaragtay afku uu usii kobci lahaa uu usii xoogsa lahaa usii xoogsa lahaa Eh, in fursadu intaan ay ka bataan oo meesha sanad la laga qabanayo bandhigyada ay noqdaan kuwo bilo ah in la soo gaarsiiyo degmooyinka in tartamo la qabso dabcan eh, la xiriiro arrimahaas waxyaabaha aan isleeyahay waa lagu taamayaayo eh, ka bulsho ahaan way way soo kordhi doontaa ama ka qora ka qoraayaal ahaan dabcan way muhiim ayay u tahay inay inay arrimaha qabtaan bay qayb ka tahay runtii sanadkii hadda u dambeeyey bishiisii labaiy tobnaad ee akaademiyada qaranka waxaa lagu qabtay shirweynaha afka hooyo oo markiisii ugu horeeyey dabcan lagu qabtay ahayd waxay ahayd waxyaabihii soo kordhay oo runtii waxaa huba yacni shirkaas ugu- boqolkiiba toddobaatan wixii kasoo qayb galay dhallinyaray ahaayeen oo eh, waxyaabaha looga tashanaya waxaa ka mid a ereyada dabcan cusub ee maxaa laga qaadan karaa waxaa jira ereyo badan oo maanta lagaba yaaba inay warsuuqeed yihiin laakiin markii si loo fiiriyo ereyo macno leh wanaagsanoo afka in lagu daro oo luqada qeyb looga dhigo noqon karo marka hal abuur fara badan oo runtii ee wanaagiisii qurxiisa leh baa soo kordhay insha allah waan rajeynayaa bidmillahi alkariim ee, dadaalka iyo maaragtay hawsha aan u istaagnayna inay mid guul dhasho baraaro leh oo bulshada iyo dhaqankaaba wax badan ka bedasho inay noqoto ee, fursadda haysanana bidmillahi alkariim waxaan rajeynayaa inaynan dayaci doonin
waa tahay een, qadar gabagabadii aan isla joognaa maxaad ku birinaysaa oo aad nagu soo kordhinaysaa tale iyo tusaaleba mar kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo idaacadda himilo iyo barnaamijkan kas wadaag Eh, intaa kadib eh, walaal waxaan rabaa dhalinyarada soomaaliyeed inaan eh, dhowr qodob baan u jeediyo Eh, dhowrka qodob aan u jeedinaya horta kow ilaalinta afku waa mas-uuliyad ina wada saaran wey mas-uuliyaddaasi in dhalinyaradu ay qaadaan eh, hanna ay ku daraan yacnii anugu adduunka waxaan jeclahay wax walba in han lagu daro haddii afkan uu jirin han aad ka leedahay waxaa laga yaabaa inaanu yacnihii waxaagii aanay maaragtay meel fog aanay gaadhayn hanku waa waxa ku hagaya wey marka eh, wax kasta oo aynu rabno inaynu de maaragtay aynu meel fiican geyno waa in horta hanka lagu daraa Eh, oo uu hanku inu hogaamiyaa afkan hankeenu ka leenahay yacni tusaale hanka aynu ka leenahay waa hankeen ma inuu sidan sii ahaado mise inuu dunida la tartamo haddii aan rabno inuu dunida la tartamo eh, waa inay dhalinyaradu horta yeeshaan yacni hankaa waa inay yeeshaan ay dunida kula tartansii lahayen waxoog Eh, mar horena waan sheegay eh, waxaan inagaa iska leh waa baadisooceenu baadisooceenu inuu qurux badnaadana inagaa sababteeda leh dhaxalka dambe ee harhaya dadka ka shaqaynaya maanta waa inaga marka waxaan leeyahay wixii aynu maanta u reebaynay eh, jiilkeena dambe waxay u baahan yihiin maanta laga shaqeeyo sidaa darteed qof walba oo soomaali ah oo dhalinyaro ah waxaan ka codsanayaa horta in mas-uuliyaddaasi uu qaado Eh, taasi waa qodob Eh, ta labaad dhalinyarada wax qoraysa dhalinyarada wax qoraysa eh, waan igaa sheegay laba qodob baa dhaliisha ku keena sida ay hadda farxiye sheegtay Eh, labada qodob waxa weeye qofkan dhalinyarada ah inaanu sugin yacnii ama aanu dee isagu mas-uuliyad iska saarin inuu waqti geliyo buuggan iyo mid ah dadka w- buugga u tafatiraya ama ee toosinaya eh, dhalinyarada inaanay maaragtay sidii la rabay aanay u sixin oo qofka dhalinyarada ah marka uu ugu habboon yahay in la hago waa markaasi xaqiiqatan waa ilmo yar oo dhashay oo la rabo in si wanaagsan loo maaragtay loo loo loo eh, eh, loo baro maaragtay tarbiyadda loo baro marka qofkaasi muxuu kaaga baahan yahay qofkaasi wuxuu kaaga baahan yahay eh, inaad horta talada marka aad siinayso adigoo dhimrinaya qofkan toosinaya oo dhiirigelinaya inaad sideeda u saxdo waa dadka wax saxaya ee raba inay dee yacni qofkan dhalinyarada ah ay toosiyaan dadkaan la hadlaya dhalinyaradana maxaa laga rabaa dhalinyaradana buuggan ay qorayaan yacni waxaan waa dhigaal waan sheegnay hore dhigaalkan ay qorayaan ee ummadda dadka dambe oo ay u reebayaan inay horta waqti geliyaan oo ay cilmigiisana bartaan yacnihii maaragtay cilmigiisana ay bartaan raadintiisa xogtan ay dadka u gudbinayaan ay raadiyaan midda kale doorashada shayga waxaanad ehel u lahayn oonad aqoon u lahayn haddii aad isku qaadoor yacni dhibkeedu leeyahy Eh, iminka farxiya arrimaha qoyska ka hadasha eh, waxay culayska saartaa wax weeye waa arrimaha qoyska marka haddii ay maanta siyaasad ka dhexa ay- iyadoo arrimaha ka hadlaysa ay siyaasad maanta ka hadlaysa waxaan dareemaya yacni waa iyada laftarkeedu waa inoo sheegtay waa way dareemaysaa culayska ay leedahay Eh, qofku isaga oo meel ka yacni meel ehel u ah haddii uu is idhaahdo meel kale dhex gal dhibkeeda iyaduna leedahay waa dhalinyarada waxyaabahan maaragtay aan uga dardaarayo Eh, qofku waa inuu hibadiisa ogaadaa markuu rabo inuu wax qoro muxuu yacni hibe u leeyahay qofkan waxa uu hibada u leeyahay waa inuu wax ka qoraa Eh, talooyinkaasaan runtii rabaa dhalinyarada inaan u jeediyo Eh, ka idaacad ahaan laftirkiinu inaad idinka laftirkiinu aad ka qayb qaadataan sida aad maantaba ingooba culayska u saaraysaan oo aad doodaha noocan oo kalea aad runtii aad keentaan oo aad ballaadhisaan laftirkeeda taana runtii waan idinkula talinaya oo afka eh, meel looga soo wada jeesto midna way jirtaa maanta beri dhexda ahayd waxaa dhacday in la yidhi dukaamada ah lagu qaraaf soomaaliya yacni qofka in waxaan lagu qasbo oo lagu idhaahdo samee iyo inay qofku isagu garto waxaan inuu isagu leeyahay uu isagu garto inuu isaga ay ka timaadaa ka qurux badan marka idaacad ahaanna idinkana idinka timaado ka meherada haysta inay isaga ka timaado annagana inay annaga naga timaado ninka siyaasigana inay isaga ka timaado waxaan inuu isagu leeyahay oo ay ka timaado inuu ilaashado taasaa wax lagu hagi karaa ee waxba laguma qaban karo runtii inuu qof walba la idhahdo war adu qabo qabo qabo qabo in lagu idhahdo samee samee samee yacni wax macnaa ma samaynayso ee waxaan inuu isagu leeyahay inuu qofku garto isaga ay kasoo godo taasaa macno samaynayso marka talooyinka aan jeedinaya waxa weeyaan inan qof kasta oo bulshadeena ka mid ah ka qoraaga ah ka dukaanlaha ah ka maaragtay siyaasiga ah ka ee, yacni meel kale haysta ee media haysta ama so- yacni meelaha baraha bulshada dadku ay ku kulmaan qof walba yacni inay isaga kasoo go'do inuu waxaan isagu leeyahay uu ilaashado taasaan kula tilmaama markaasay macno inoo samaynaysaa laakiin macno ma samaynaysa in waxaan laynoogu xukumiyo markaa talooyinkaasaan walaal soo jeediya waataa qadar waa mahadsan tahay een, farxiyaan siinayaa tale iyo tusaale farxiyo Eh, oo- oo- aad baa mahadsantiin labadiinaba waxaan isleeyahay intii ugu quruxda badnayd ugu muhiimsanayd eh, lahaydna eh, saldhigga walaalkay qadara dhameeyey anigu waxaan kusoo koobayaa eh, dhalinta horta kow waxaan kula talinayaa inay wax akhriyaan waxaa la yidhaahdaa eh, akhristaha wanaagsani baa noqda qoraa wanaagsan Eh, talada kuwaadaan siinaya waa taas Eh, midda labaad yacni mas-uuliyadda wayna wada saaran tahay si walaalkay sheegaba waxaa la yidhahdaa nin kasta madaxiisa meeraxa ku xirto qof walba inuu yacni afkani mas-uul ka yahay uu sugayo eh, ilaalintiisa qurxintiisa iyo yacni inuu afkeenu noqdo eh, mid ka mid ah afafka eh, loo soo tartamo in la barto eh, waxaa qayb ka noqon karo dhallinyaradeenna inay iyagu mar walba saxan waxyaabaha ka farxiyaan inta badan aan jeclahay dhallinyarada inaan kula taliyo waxaa ka mid ah bal horta magacyaashiin magacyadiina baraha bulshada aad ku isticmaashaan ka bilaaba qoraaladiina ka bilaaba Eh, taasaan isleeyahay runtii eh, aad bay aad bay muhiim u tahay Eh, waana rajeynayaa bidmilah alkariim tale iyo tusaalaba in eh, aynu u noqono dhallinyarada ogabka ee maanta ee, rabto inay wax soo saarto waana rajeynaya iyagana inay noqdaan kuwa ee, yacni naga tusaale qaata ama ka tusaale qaata dadkii waxaan ehelka u ahaa Ee, dabcan cid kasta iyo qof kasta inay mas-uuliyad iska saarto oo meel looga soo wada jeesto ee, badbaadinta afka dhammaad samale waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen qadar cabdi cabdulaahi iyo farxiye muxiidiin yuusuf inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad ka habsanay dunidu inaga u dambaynin calankeenan dadegaynin miyaydan dareemayn maytaad ulaykiyo warandaaradeeni cadaar ku diirsada maytaad ulaykiyo warandaaradeeni cadaar ku diirsada darisiyo xigaalo reeda haddaynan isdaynayn miduu reed ku degaya